SBS Radio.
sheekh cabdiraxmaan eh, dad badan ayaa jira oo duruufo ay soo wajahayaan en, ama ay ku soo aadayso iyagoo duruufo xaalada adag ku jira ama eh, say doontaba ha u kala duwanaadaane En, eh, dadka loo cudurdaari kare ee cudurdaarada eh, diintu ay siisay ee rukhsada markaa la siiyey En, bal noo sheeg sheekh dadku si ay u ogaadaan
Een, dadka ilaahay oo cudurdaarka siiyey ramadaanka een, shay kasta marka la waajibinayo wuxuu leeyahy wax la istinaa ama wax dad laga soo reebayo waxyaalaha dadka cudurdaarka la siiyey waxaa ka mid a ee, soonku marka la soomayo ramadaanka shuruud buu leeyahay shuruudda ayadaa dadkii aan laga helin oo dhan ayaa soo gelaya xaggan kow waxaa ah ruuxa soomaya inuu muslim yahay ruuxaan muslimka ahayn ee soon kama asaxaya lagama warrababa sababta waa wixii islaamnimada lagu soo gelayay labo waxaa ka mid a ruuxu inuu yahay ruux qaangaadha ruux qaangaadha ilmaha yar lagama rabo saddex waxaa ka mid a ruuxu inuu caqli leeyahay oo una waalayn ruuxa waalan soon lagama rabo waxay culimada soo geliyaan oo ka mid a ruuxa suuxay ama lama yir daboolay ruux hadduu suuxo oo maalinkaa dhan u suuxsanaado khalaas ruux waalan oo kale laga soo qaadaya laakiin hadduu suuxitaanku ay googo-ayso oo intuu suxuurto maalinta dhexdeeda haddana uu miyirsanayo khalaas soonkiisa uu iska sii wadanaya afar waxaa ka mid a dadka loo cudur daaray ruuxu inuu kari karo ruuxaan kari karin duqa oo kale ruuxa xanuunsan oo kale waxyaalaha laga soo reebay ka mid tahay shan waxaa ka mid a ruuxu inuu daahir yahay daahirka waxa weeyaan sida gabadha dhiiggale oo kale gabadha dhiiggale looma ogola inay soonto marka shuruudahaas oppositekeeda oo dhan waxa weeyaan lagama rabo ruuxa inuu soomo lagama rabo lagama doonayo
marka si aan u ogaano en, tiro ahaan en, haddaad soo koobto haddaad tirisoo kale dhowr qof baad sheegtay en, maxay dadka cudur kale ama loo cudurdaaree soonka aan en, rukhsada u haysta aan soomaynin en, maxay yihiin Ee, waxaa ka mid a dadka ee, loo cudur daaray ee, kow ruuxa duqa ah ee, aada u gaboobay labo ruuxa xanuunsan ee xanuun uuna la soomi karin uu hayo xanuun iska caadi maaha haddii far lagaa qabto xanuun maaha in yar madax hadduu ku xanuuno xanuun maaha laakiin xanuunka aadan kari karin ee dhakhtarku uu ku yihahdo ma soomi kartid ee, waa la mid ee, waxaa ka mid a gabadha uur kale ama nuujinaysa ee uu dhibka ku yahay in ay soonto ee ayaa ka mid a ee waxaa ka mid a ruuxa loo cudur daaray ruuxa marfuucul qalamka ah ee waalan waa ma- macduuriintu ka mid yahay maxaa yeelay de waa ruuxan miyirkiisa uuna joogin marka dadkaasoo dhan baa ka mid a dadka ilaahay uu cudur daaray in laga rabin in ay soomaan sheekh haddaba dadkan cudurdaarka la siiyey iyagu laftoodu ma isku wada mid baa mase mase qaar baa hadday karaan oo awood ilaahay siiyo soomi kara ee siday kale yihiin dadkan marka may way ku- way kala duwan yihiin way kala duwan yihiin ee laba ee, waxay leeyihiin waxaan dhihi karaa laba category bay leeyihiin ee, ama laba tilmaamood ee dad kaa la soo reebay dad lama ogola inay soomaanba loomaba ogolaba waxaa ka mid a gabadha dhiigga leh lama ogola inay soomto sababta maba ka asaxayo ama ee, ama umusha ama umusha looma ogola inay soonto maxaa yeelay dhiig bay leeyahay shardigaas conditionkaas ayna buuxinin waxaa kaloo ka mid a oo la mid noqonaya ruuxu haddii uu gaajo qabato ama oon oon uu qabto uu isleeyahay xa- caafimaadkaagiibuu wax u dhimayaa waa ruux ishalaagayo kale asagana looma ogola looma ogola Eh, masalan ruuxa musaafirku hadduu yahay waan soomayaa musaafirkii oo kale laakiin uu uu og yahay inuuna keri karin soomka oo caafimaadkiisi wax u dhimaya ama xubin baa caafimaadkiisi ka tegaya ma loo ogola nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy ka mid ma aha wanaagga in uu ruuxa musaafirka u soomo ka mid ma aha looma ogola dad waa dad noocaas oo kale oo waxay gelayaan categorigaasay gelayaan dadna waa dad choice la siiyey adigaa fiirinaya situationkaaga waxa weeyaan waa ruksad ilaahay uu ku siiye oo kale haddii aad is tidhaahdo mathalan eh, gabadha uurka leh ama gabadha eh, maxaan ku dhahay nuujinaysa oo kale hadday tahay wallahi waad kari kartaa musaafirka oo kale hadduu yidhaha waad kari kartaa oo uu is og yahay naftiisa wax caafimaad daraana una usoo jiidaynin eh, dhib ma laha shaakil malaha marka labadaa nooc bay leeyihiin ruuxu inuu kari karo awooddiisa iyo inuunan kari karin sababtaa shareecadeennu waxay ku dhisan tahay waxay ku dhisan tahay asalkeeda xataa alla kacabsigu wuxuu ku dhisan yahay karitaan inuu ruuxu waxaan awoodo waxaadan awoodin ilaahay kaama rabo subxaana wa tacaala sheekh midda kaleete waxay noqotay qadihii ama qalaynta ramadaankii markii uu dhammaado bishii oo ay tagto dadkan marka sidee loo kala qaadi kulligood maskuulayn bay galayaan mase qaar baa qalay qaar baa sidee sheekhow dadkan marka ay kala noqonayaan maya iyaga laftooda laba nooc weeye mid waxa weeyaan qadaba lagama rabo matalan waxaa ka mid a ruuxa xanuunsanaya xanuunkaasna uu yahay xanuun noloshiisa la soconaya oo aan sanad iyo labi iyo midna ku salaysnayn xanuun buu qabaa ruuxani maba soomi karaba duq weeye ma soomi karo ruuxaas waxaa laga rabaa in uu ruux miskiina quudiyo ruux musaaf ruux maxaan ku dhahay saa'ima oo sooman inuu afuriyo ayaa laga rabaa idan qada lagama rabo ruuxa qadaha laga rabo waxaa ka mid a soo gelaya gabadha matalan dhiigga uu kaga tegay oo kale gabadha matalan uu kaga tegay umusha oo kale ruuxaas markaa uun xanuunsaday markaa unba xanuunsaday bishaasoo xanuunsaday laakiin ramadaankii markii la dhaafay xanuunkii uu ka baaba'ay waxaa laga rabaa inuu soomo ruuxa musaafirka oo kale safar baad ku jirtay safarkii dartii baad u afurtay markaad gurigaagii tagtay oo daledkaagii tagtay caadi baad noqotay waad soo qadaynaysaa marka labadaa nooc way iyaga laftoodu isku mid maaha ruuxna lagama rabo ruuxna waa laga rabaa labada nooc bay noqonayaan
sheekh ugu dambaynta maadaama oo aada caddaysood gebagabaysay dadkii soonka ruksada u haystay iyo say u kala soomayaan maxaad u jeedin lahayd dadkaasi duruufuhu haystaan dad baa laga yaabaa iyagoon karin inay walwalaan ama isku dayaan oo markaa dhibaato ka soo gaadho marka maxaad nasiixa ahaan si guud si kooban aada ugu jeedinaysaa dadka ruksada haysta
nasiixada koobaad aan ujeedinaya waxaa weeyaan marka koowaad ruuxu inuu horta diintiisa barto haddaadan aqoonina dadkeeda aada weydiiso maxaa yeelay markaad waxaan jaahilka ka tahay adaa isdilaya ruux baa laga yaabaa inuu xanuun qabo deedna uu soomo deedna uu sidaa ku dhinto wayna dhacday waktigii nabiga calayhi salaatu wassalaam in marka ruuxa jaahilku waxay dhahaan culimadu ruuxa jaahilku naftiisa isaga isagaa dila inta cadowgiisa uunan dilin marka in aad ogaato waxaan kada waxaa lagaa rabo takaaliifta waajibaadka leebalay leedahay kategoriyay leedahay darajaad bay leedahay inaad ogaato waa naseexada koowaad naseexada labaad waxaa weeyaan inaan ogaano diinteennu waa yusri waxay ku dhisan tahay asalkeedu sahlanaan takaaliiftu waa waa sahal waa easy qur-aanka ilahay wuxuu ku tagan yahay easy akrintiisa barashadiisa ku dhaqankiisa diintao dhanna waa sidaas marka in aadan isku adkaynin oo adiga laftaadu waxa ilaahay ku siiyey ruksada ilaahay ku siiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy ilaahay ruksadiisa qaata musaafir baa tahay qaadaa lagu yidhi haddaad aragtay waxoogaa in dhibkaa soo gaadhayo waxa weeyaan mashaqada ayada naftaada inaad dhibta laguma ogolo waxaa kaloo kasii xag jira inaad dadkana ku dhibto oo haddaba xataa dadka ufatwoonayso oo dadka wax u sheegayso nabigu calayhi salaatu wasalaam laba shay markii loo bandhigo wuxuu qaadan jiray midka sahlan laba shay markii nabiga loo bandhigo maaha inaad ka adag qaadato adigu ka adag inaad qaadato ma ama naftaada aad ku dhaqdo ama se dadka kale aad u fatwooto marka diinta islaamka guud ahaaneed waxay wadataa sahal iyo yusri khaasatan wadamadan aan joogno way kasii xag jirtaa dadka in loo tuso inay diintu sahlan tahay inay diintu tahay shay maxaan ku dhahay easy ah oo aan loo tusin ay tahay shay adag oo dadka laga caydhiyo kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan magan kana tirsan a'immada qaranka australia iyo a'immada gobolka victoria sheekh cabdiraxmaan aad baad umahadsan tahay baarak allah fiik jazaak allah khayra sbscomau